nexemya cutubka tobanaad haddaba kuwii shaabad ku dhammeeyey waxay ahaayeen nexemyaah oo ahaa taliyaha oo ahaa ina xakalyaah iyo sidqiyaah iyo sareeyaah iyo casaryaah iyo yeremyaah iyo fashxuur iyo amaryaah iyo malkiyaah iyo xatuush iyo shabanyaah iyo maluug iyo xaarim iyo mereemood iyo cabadyaah iyo daanyeel iyo geniton iyo baruug iyo meshulaam iyo abiyaah iyo miyaamiin iyo macasyaah iyo bilgaay iyo shamacyaah oo intaas waxay ahaayeen wadaaddadii oo kuwii reer laawina waxay ahaayeen yeshuuca ina asaniyaah iyo binuwi oo ahaa reer xanaadaad iyo kadmi'eel iyo walaalahood oo ahaa shabanyaah iyo hoodiyaah iyo khaliitaa iyo faleeyaah iyo xanaan iyo miikaa iyo raxoob iyo xashabyaah iyo sakuur iyo shareebyaah iyo shabanyaah iyo hoodiyaah iyo baanii iyo beniinuu oo madaxdii dadkuna waxay ahaayeen farcoosh iyo faxad mo'aab iyo ceelaam iyo satuu iyo baanii iyo bunii iyo casgaad iyo beebay iyo adooniyaah iyo bigwaay iyo caadiin iyo aateer iyo xisqiyaah iyo caasuur iyo hoodiyaah iyo xashuum iyo beesey iyo xariif iyo caanatood iyo noobay iyo magfiicaash iyo meshulaam iyo xeesiir iyo mashaysabeel iyo saadoq iyo yaduuca iyo faladyaah iyo xanaan iyo canaayaah iyo hosheeca iyo xanaanyaah iyo xashuub iyo xalooxeesh iyo filxaa iyo shoobeekh iyo rexuum iyo xashabnaah iyo macasayaah iyo axiyaah iyo xanaan iyo caanaan iyo maluug iyo xariim iyo bacnaah oo dadka intiisii kale oo dhan oo ahaa wadaaddadii iyo kuwii reer laawi iyo iridhowrayadii iyo kuwii gabyaaga ahaa iyo reer nataniim iyo kulli intii iska soocday dadyowgii dalka degganaa oo raacday sharcigii ilaah iyo naagahoodii iyo wiilashoodii iyo gabdhahoodii iyo mid kasta oo lahaa aqoon iyo waxgarasho waxay raaceen walaalahoodii goobtoodii ahaa oo waxay galeen dhaar habaar leh inay ku soconayaan sharciga ilaah oo loo soo dhiibay muuse oo ahaa addoonkii ilaah iyo inay dhowrayaan oo wada yeelayaan amarrada rabbiga ah sayidkeenna iyo xukumaddiisa iyo qaynuunnadiisa iyo inaynaan gabdhaheenna siinayn dadyowga dalka deggan oo aynaan gabdhahoodana wiilasheenna u guurinayn iyo haddii dadyowga dalka degganu ay maalinta sabtida keenaan waxyaalo iib ah iyo cunto uun inaynaan iibsanayn maalintii sabtida iyo maalin quduus ah toona iyo inaan sannadda toddobaad beeraha dayno oo qaan kasta saamaxno oo weliba waxaynu samaysannay amarro inagu xukumaya inaynu sannad kasta shaqal saddex daloolkiis u bixinayno adeegidda guriga ilaaheenna taasoo ah kibistii tusniinta iyo qurbaanka haruurka oo joogtada ah iyo qurbaanka la gubo oo joogtada ah iyo kan sabtiyada iyo kan bilaha cusub iyo kan iidaha la amray iyo kan waxyaalaha quduuska ah iyo qurbaannada dembiga si kafaara gud loogu sameeyo reer binu israa'iil iyo kulli waxa loo sameeya guriga ilaah oo dhan oo innagoo ah wadaaddada iyo kuwii reer laawi iyo dadkii kaleba saami baynu u ridannay qurbaanka qoryaha inaynu wakhtigii sannad kasta la amray qoryo gelinayno guriga ilaaheenna sida qolooyinkeennu yihiin si qoryaha loogu dul shido meesha allabariga ee rabbiga ilaaheenna ah siday taasu sharciga ugu qoran tahay iyo inaynu sannad kasta guriga rabbiga keenayno midhaha ugu horreeya dhulkeenna iyo midhaha ugu horreeya geedo cayn kasta ah iyo weliba curadka wiilasheenna iyo curadka xoolaheenna siday taasu sharciga ugu qoran tahay in curadka lo'deenna iyo idaheenna la keeno guriga ilaaheenna oo loo dhiibo wadaaddada ka dhex adeega guriga ilaaheenna iyo inaynu wadaaddada qolalka guriga ilaaheenna ugu keenayno inta ugu horraysa cajiinkeenna iyo qurbaannadeenna iyo midhaha geedo cayn kasta ah iyo kamriga iyo saliidda iyo inaynu waxa dhulkeenna ka baxa toban meelood meel ka siinayno kuwa reer laawi waayo reer laawi waxay meeltobnaadyada ka qaadan jireen beeraha magaalooyinkeenna oo dhan oo wadaadka oo ah reer haaruun wuxuu la joogi doonaa kuwa reer laawi markay meeltobnaadyada qaadayaan oo reer laawina meeltobnaadyada ay toban meelood meel ka sii bixiyaan waxay keeni doonaan guriga ilaaheenna ilaa qolalka ah guriga khasnadda waayo reer binu israa'iil iyo reer laawi waxay qurbaanka haruurka iyo kan qamriga iyo kan saliidda keeni doonaan qolalka ah meesha ay yaalliin weelasha meesha quduuska ah oo ay joogaan wadaaddada adeegga iyo iridowrayada iyo kuwa gabyaaga ah oo innaguna guriga ilaaheenna dayrin mayno